أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة محمد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuratu muxamed aayadda koowaad suuratu muxamed sida loo badan yahay waa suura madaniya oo ibnu durays iyo ibnu naxaas iyo ibnu mardaweyhi bayhaqi dhammaan ay ibnu cabaas ka wariyeen waa qur-aankii qabla bacda alhijra soo degay hijrada ka gadaale qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim aladiina kuwii kafaruu kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiilillaahi allah jidkiisa ka celiyey adalla wou dhumiyey alle oo waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodii waa baabi'iyey waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban sameeyey wa aamanuu rumeeyey bimaa kii rumeeyey nusila lagu soo daadejiyey calaa muxamedin muxamed korkiisa wa huwa isaguna alxaqu weeyaane kii xaqa ahaa dhabta ahaa min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday kafara alla waa dhaafay canhum kuwaa xaggooda waa ka asturay sayi-aatihim xumaanyaalkoodii ayuu ka asturay wa aslaxa waa hagaajiyey baalahum xaalkoodiina waa hagaajiyey waxaa lagu bilaabay marka labada laba wasfi ama laba tilmaan oo ay leeyihiin dadka oo kufri iyo iimaan ah waxaa kaloo lagu sii daba xiray labadaas wasfi dadka ku sifoobo thawaabtana inay ku kala bedelan yihiin sida acmaashoodu u kala bedelan tahay ayaa abaalmarintooduna ay u kala bedelan tahay labadaas marka cashar ayaa laga qaadanayaa labadan aayadood oo kan koowaadna uu yahay dadkii gaaloobay waxay ku gaaloobeen iyo sifadaa kufriga ay ku sifaysmeen mu'miniinta iimaanka iyo camalka saalixa ku sifaysan labadaa tilmaan markii la sheegayna sida ay labada tilmaan ugu kala duwan yihiin ayay ugu kala duwanaanayaan thawaabta iyo abaalmarinta marka allah wuxuu yidhi aladiina kuwii kafaruu kufriyey billaahi yacni alle iyo aayaadkiisa kuwa ku kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiilillaahi alla jidkiisa wasaduu marka waxaa bannaan in la yidhaha wasadu nnaasa can sabiilillaahi dadka ilaahay jidkiisa kuwa ka celiyey ama wasaduu in la dimni siiyo bimacnaa acraduu wasaduu jeesteen iyaga can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeesteen marka markaa la dimni siinaya bimacnaa acrada laazim unbuu iska noqonayaa marka ficilka ayb aladiina kuwii kafaruu kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadkii ka celiyey can sabiilillaahi alla wadadiisa iyo jidkiisa kuwa dadka ka celiyey ama iyagaba ka jeestay adalla alla waa buriyey oo waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodii alla waa baabi'iyey ay abdala acmaalahum acmaashoodii buu ibdaaliyey min dalla allabanu fi lmaa'i caanaha marka biyo lagu daro ayaa waxaa carabtu ay leeyihiin dalla allabanu fi lmaa'i caanihii waxay ku baaba-een biyihii dhexdooda yacnii kuwaana acmaashoodii alla waa baabi-iyey waayo wax aan marka wax kasoo qaad lahayn oo wax ay nafci ah aan u lahayn ayuu alla ka dhigay acmaashaan marka laga baabi-iyey laba tafsiir baa ku jirto ma'thuura tafsiir isaga wuxuu leeyahay acmaasha laga baabi-iyey waxay tahay isbahaysigii iyo maalkii iyo xooggii ay ku bixiyeen inay ilaahay iftiinkiisa ay demiyaan oo beder ay kusoo baxeen ay maka uga soo baxeen iyaga oo markaa kibir iyo ou ku jira ismahadin ay ku jirto maalkaas iyo xooggaa iyo awooddaas ay isu geeyeen alla waa baabi-iyo eber buu ka dhigay waay waxba maynan ka dheefin tafsiirka labaadna marka adalla acmaalahum acmaasha in loo jeedo wixii iyaga ay soo sameeyeen oo markaa de wanaagga u muuqday sidii qof ay wax siiyeen iyo marti ay sooreen iyo wixii wanaagsanaa ee sida maadaama ay acmaashaa wanaagsanna iimaan ay weysay wax nafciya marka male adduunyadii bay wax ku helayaan aakhiradii laakiin waa laga baabi-inayaa mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu dambas oo kale oo ay dabayl ku kacday ayaa laga dhigayaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuuraa sidaasay marka labadaa macnaa marka ku jiro waxay dhoodhoobayaan oo diinta uga hor imaanayaanna baaba-a u dambeeyo ama in la yidhaha acmaasha laftooda ay adduunyada ku samaynayaane khayriga u eg adduunyadaa wax lagu siinayaa amaa aakhiro ilaahay waa ka baabi-inayaa waayo aakhiro camal wax anfacayaa ma jiro iimaan la-aan waa inuu iimaan la jiraa camalka wax anfacayo iimaanku marka waa aasaas waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal alsaalixaati acmaashiisuu suubanayd wa aamanuu rumeeyeen bimaa biladii kii nusila lasoo daadejiyey calaa muxamedin korkiisa lagu soo dejiyeyna rumeeyeen wa huwa shaygaa nebiga korkiisa lagu soo dejiyey waa qur-aankii alxaqu ou yahay mid xaq ah min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday jumlada waa jumla muctarida abaalmarintii marka waa kaa kafara ilaahay waa asturay kuwa canhum xaggooda waa ka asturay sayi-aatihim xumaanyaalkoodiibuu ka asturay uu ka dhaafay wa aslaxa waana hagaajiyey baalahum ay xaalahum xaalkoodii waa hagaajiyey wa aslaxa baalahum baal laba macnaa lagu macneeyaa bimacna alqalbi waa la yidhaha mararka qaar oo waxaad leedahay masalan haadaa amrun lam yakhdur fii baali arrintaani waa arrin aan qalbigayga kusoo dhicin baad ka wadaa hadda laakiin qalbi looma jeedo meeshaan baalahum ay xaalahum baa loo jeedaa macnuhuna waxay tahay wa aslaxa baalahum xaalkoodii buu hagaajiyey bimacnaa caqiido wanaagsan iyo camal wanaagsan iyo tub toosan buu ilaahay waafajiyey waayo macnaha marka wa aslaxa baalahum ayb kelmadanna marka baal lamana tafniyeeyo mana la jamciyo oo baalaad iyo kale lama dhahayo sidaan uun mufradka unbay ku timaadaa bimacnaa xaalahum baana loo jeedaa ayb waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey wa aamanuu rumeeyey bimaa nusila cadafkan marka ibnu kathiir isaga wuxuu leeyahay waa cadfu khaasin calaa caamin waa shay khaas ah oo lagu cadfay shay caam ah markii horea ilaa lasoo yiri waaladiina aamanuu aamanuu marka waa iimaankii oo dhan wixii in la rumeeyo la rabay oo dhan kuwii rumeeyey haddana si gaar ah baa nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey loo xusay waaladiina aamanuu wa aamanuu bimaa nusila calaa muxamedin ayaa la yidhi wuxuu daliil u yahay buu yidhi marka ibnu kathiir wahada daliilun calaa anahu shartun fi sixati aliimaani bacda bicatihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu daliil u yahay marka cadafkaani in shardi ay tahay si iimaanku u ansaxo markii nebiga lasoo diray kadib in isaga la rumeeyaa waa shardi oo qofkii yiraahdo nebi moxamed risaaladiisa ma rumaynaya marnaba iimaan lagama helin ayb marka maadaama isaga iimaankiisa bacda bicatihi caam uu yahay oo dadkao dhan laga rabo ayaa si gaar ahaaneed haddana cadafkii loola yimid wahuwa alxaqu min rabbihimna waa jumla muctarido oo macnaha halkan loo keenay ay tahay ta'kiid ama adkayn wa huwa isaguna waxaa lagu soo dejiyey nebi moxamed korkiisa alxaqu uu yahay min rabbihim rabbigood xaggiisa xaal uu ka ahaaday kafara kuwa mu'miniinta ah ilaahay waa ka asturay canhum xaggooda sayi-aatihim dunuubtoodii wa aslaxa waana hagaajiyey baalahum ay xaalahum xaalkooda dalika biana aladiina kafaruu itabacuu lbaila waana aladiina aamanuu itabacuu lxaqa min rabbihim sababta kuwanna ilaahay xaalkooda u hagaajiyey oo u hanuuniyey kuwii horena loo baadiyeeyey maxay tahay dalika kaagaas ay dalika alidlaalu waalislaaxu baadiyeynta iyo hagaajintaasi kaa-inun mid ahaanaya waay biana aladiina kuwii kafaruu kufriyey itabacuu inay raaceen darteed ayuu ku ahaanayaa kaasi albaatila baatilkii inay raaceen wa ana aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyna itabacuu inay raaceen alxaqa xaqii ay raaceen min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday xaqaasi kadalika sidaadaas oo kale ayaa yadribu llahu alla uu u cadaynayaa linnaasi dadka uu ugu cadaynayaa amhaalahum mahmaahyaalkooda iyo tusaalooyinkooda sababta marka kuwana loo dhumiyey kuwana xaalkooda loo hagaajiyey waa nina baatil buu xaqi ka doortay midna xaqii buu ku dhegay intaas waay dalika waxaa bannaan marka almru dalika in layska yidhaaha ama in la yidhaha dalika kaagaa oo dalika alidlaalu walislaaxu baadiyeyntaa iyo hagaajintaa kuwana la baadiyeeyey oo camalkoodii la baabi'iyey kuwana camalkoodii loo hagaajiyey biana aladiina kaa-inun mid ahaanaya waay biana aladiina bisababi ana aladiina kuwii kafaruu kufriyey darteed itabacuu inay doorteen albaaila baailkii inay doorteen oo cala alxaqi ay ka doorteen itabacuu bimacnaa ikhtaaruu albaaila cala alxaqi baailkii bay xaqa ka doorteen waana aladiina wabina aladiina kuwiina aamanuu rumeeyey itabacuu inay iyaguna raaceen oy doorteen alxaqa xaqi min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday nina marka dariiq shaydaan buu maray nina dariiqii alle ayuu doortay oo ayuu maray marka macnaha ayb kadalika sidaadaas oo kale ayaa yadribu llahu alla uu u cadaynayaa linnaasi dadka uu ugu cadaynayaa amhaalahum tusaalooyinkooda tusaalaha ay mudan yihiin ilaahay sidaa oo kale ayuu dadkii ugu cadaynayaa faإida laqiitm اladiina kafaruu fadarba الriqaabi xata ida adkantumuuhm fashudu اlwathaaqa faima manan bacdu waima fidaa faidaa haddii laqiitum aada la kulantaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey meel kastood kula kulantaan zaman kastood la kulantaan fadarba riqaabi fadribuu garaaca riqaabahum luquntooda garaaca xataa idaa goortii adkhantumuuhum aada dilka ku badisaan ood xarkajisaan fashudduu adkeeya alwathaaqa xiridda adkeeya oo yacni al iithaaqa xiritaanka adkeeya waay markaad soo qabataan ood maxbuus usoo qabataan fa imaa manan fa imaa tamunuuna inaad galladaysanaysaan markaa manan galladaysi bacdu bacda shaddi xiritaanka iyo adkeyntaa ka gadaale inaad ku galadaysanaysaan iyo wa imaa fidaa-an wa imaa tafduunahum inaad furanaysaan fidaa-an furasho inaad ku furanaysaan xataa intii sidaa yeela tadaca alxarbu dagaalku ama xarbadu ay dhigayso owsaarahaa culayskeeda ama qalabkeeda ay ka dhigayso dagaalku uu ka dhigayo dalika kaa al-amru arrinkuna dalika kaagaas waay walow haddii yashaa-u llahu alla uu dooni lahaa lantasara waa ka aargoosan lahaa minhum iyaga xaggooda uu ka gargaarsan lahaayo waa ka aargoosan lahaa oo inuu halaago ayuu ugaga aargoosan lahaa laakiin idinkii maxaa hadda jihaadkii la idinkugu farad yeelay walaakin amarakum bilqitaali alla wuxuu idin amray dagaal liyabluwa si uu u imtixaano bacdakum qaarkiin waa mu'miniintiiye bibacdin in lagu imtixaano qaarkiin yacni qaarka kale ee gaalada ah waaladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu dilay falan yudila alla ma baabi-inayo acmaalahum acmaashooda kuwaa sayahdii waa hanuuninayaa him iyagii ayuu alla hanuuninayaa ilaa dariiqi iljannati buu ku hanuuninayaa wayuslixu waa hagaajinayaa baalahum xaalkooda wayudkhilu waa gelinayaa hum iyagii aljannata fi ljannati jannadii dhexdeeduu gelinayaa carafahaa mucarifan xaal uu yahay midkii aqoonsiinayo oo lahum iyaga barayo oo guryahoodii ayuu barayaa ou aqoonsiinayaa rabbi subxaanahu watacaala aayaddan faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi ilaa shan qowl ayaa ku jirto shan qowlaa ku jirta markaan leenahayna macnuhu waxay tahay aayaddan muxkama miyaa mase waa mansuuqa ayaa shan shan qowl ayuu sheegay abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikhu walmansuuqu fi lqur'aan ee a-imada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddan waa mansuuqa waxayna ka waramaysaa mushrikiinta dadkan mushrikiinta ah ahlu kitaab ma ah mushrikiinta wathaniyiinta bay aayaddu ka waramaysaa waana mansuuqa fii xaqihim waxaana lagu nasakhay bay dhaheen aayatu sayf oo fii suurati towba aan kusoo marnay qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi la waxaan ujeedaa waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa ayb iyo faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum meeshaad ku aragtaan la dagaalama oo dila aayadaabaa marka naasikho ah oo to yani aayaddaa midaanna waa mansuuqa bay dhaheen marka qowl waayo marka midaas nacam qowlka labaad waxa uu leeyahay aayaddan gaalada dhanay caam ku tahay waana mansuuqa fii xaqi jamiici lkufaar faqtulu lmushrikiina xaydu wajadtumuuhum baana nasakday bay dhaheen qowlka saddexaad wuxuu leeyahay aayaddan iyadaaba wax nasakday iyada lama nasakhin aayaddan iyada lafteeda ayaa wax nasakday ee iyadu mansuuqa maahne waa naasikha ayb faqtulu lmushrikiina xaydu wajadtumuuhumaa la nasakhay aayadan baana nasakday ayb nasakhathaa hadihi laaya waana qowlu cataa cataa isaga wuxuu leeyahay meeshaad ku aragtaan diladii waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay aayaddan haddii markaa maxbuus ahaan loo qabto maxaabiis ahaan waa la iska dayn karaa waa yacnii waxbaa lagu furan karaa xoolaa laga qaadi karaa waa la iska addoonsan karaa intaas aayaddan ikhtiyaarka ku jiro ayaa wax nasakday buu leeyahay waxayna nasakday middaa oo dilada iska anacam faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhu ama qowlka afaraad isagu wuxuu leeyahay waana qowlu mujaahid iyo weeyaan qowlkiisa isagu wuxuu leeyahay saciid ibnu jubayr aan ujeedaa wax qafaal la yihaha ma jiro laa asra ilaa bacda alqatli bisayf marka la dagaalamo oo seef wax lagu lagu dagaalamo kadib unbaa wax la qafaalayaa bis isaga marka wuxuu diidayaa dadka intay isdhiibaan marka la qabto sidaa inay maxaabiis ku noqdaan maya buu leeyahy waa in lala dagaalo horta waxla wax laga dilo ayb qowlka shanaadna waxaa weeyaan aayadda mansuukhana mansuukha ma aha waa muxkama wax ay iyadu hadda nasakhdayo naasikhna ma ahano waxaa weeyaan aayaddan iyo aayadda kale faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum labadoodaba waa laba aayadoo muxkama waana lagu dhaqmayaa waana sida ay u badan yihiin a'imada bis aayaddan waxay tilmaantay keliya imaamka inuu khiyaar leeyahay oo haddii uu doono maxaabiista uu qabto uu dil ku xukumi karo uu iska dayn karo haddii uu doono maxaabiis kale inuu ku bedelan karo xoolo iyo lacag ama hub iyo inuu kaga qaadan karo hadba maslaxada muslimiintu meesha ay u badantahoy raajix ku tahay ayay aayaddan u fasaxday inuu yeelo aayaddaas kalena dagaal unbay ka warantay oo sheegtay marka midaani uun ziyaadatu waxaa ku jira tafsiil tafsiilkaas baana marka yacnii imaamka ikhtiyaar loogu siiyo khiyaar baa ku jiro marka waana sida imaamu maalik iyo imaamu alimaamu shaafici iyo jumhuuru ahlilcilmi ay ku tageen sidaasaana xoog badan aayadda inay muxkamo tahay tafsiilkanina inuu jiro fii suurati alanfaalna waxaan uga soo warannay haddii dagaal la galo ee dad la qabto dadka la qabtay waa laba nooc ilmo iyo naaga hadday yihiin ilmaha iyo naagaha qabashada la qabtay bay ku addoomoobayaan ayaga oo istirqaaq ayay gelayaan xagga u dhig waxaa soo haray marka wixii muqaatiliin oo dagaalamaya marka la qabto maxaabiis ay noqdaan tafsiilkana ka furan marka ninka marka madaxda ah wuxuu yeeli karaa ordaha iska taga waa dhihi karaa sidii nebigu beder uu sameeyey oo kale beder waa kii iska daayey yacni fidaa sameeyey wax ka qaatay maka markii fatxu maka uu gaalada ku qabtayna waa iska daaya idhabuu fa antum uطulaqaa waa kii yidhi qaarkoodna waa dilay sida cuqbat bnu abi mucayd iyo annadru bnu lxaaris iyo waa kuwii ayaga qoorta loo dheereeyey oo la dilay marka imaamkii marka khiyaar buu leeyahay inuu wax dilo inuu addoomeeyo inuu fidaa sameeyo maxaabiistaa dagaalamayso sidii marka mar walbana wuxuu ku shaqaynayaa maslaxada dadka uu maamulayo iyo diinta maslaxadeeda ayuu khiyaarkaani midka uu dooranayo waa inuu sidaa ku salaysnaado ayb sidaasaana marka xoog badan xaggaasna waa kusoo sharaxnay fa idaa haddii laqiitum aada la kulantaan marka fii ayi zamaanin waqti kastood la kulantaan waayo alladiina kuwii kafaruu kufriyey fadarba ariqaabi fadribuu dhufta oo garaaca alriqaaba luqumaha fadarba ariqaabi darb waa masder masderkaani marka masderun yanuubu can yani waa masder ka naa-ib ah ficilkiisii waay caamilkiisii marka fadarba riqaabi marka la leeyahay fadribuu acnaaqahum ay ka dhigan tahay ayb waxyaabaha marka siyaqu lamri iyo marka laga hadlayana waxaa la yidhaha masderka ismu masderka ficil amar ka naa-ib noqdo amaruu tusaa fadarba riqaabi marka fadribuu ku dhufta iyadoo la yiriyay la mid tahay leanna masderkan baa ficilkiisa amarkaabuu ka naa-ib yahay hadda fadarba ariqaabi fadribuu riqaabahum waa luquntooda dhufta oo garaaca luqunta waxaa gaar loogu sheegayaa oo meesha laga dhinto ayb ee marka dagaal la gelaya mar walbaa suuragal maaha un luqunta un in lagu dhufto suuragal maahane mararka qaar baa marka un dagaa yacni la dagaalama oo dila waayo macnuhu xataa idaa goortii adkhantumuuhum aada xarkajisaan oo dilka ku badisaan ood ka adkaataan markaa kadib fashudduu adkeeya oo xira fashudduu adkeeya alwathaaqa al-iithaaqa xiritaanka alwathaaqa marka la yidhaaha waa masderkii weeyaano al-iithaaq waa xiritaan haddii la yidhaha fashuddu lwithaaqana waxay noqonay isim markaas oo wixii wax lagu xirayay fashudduu adkeeya alwithaaqa xariga ku adkeeya waay markaas alwathaaqa marka la yidhaahdana xiritaanka ku adkeeya waay waa masder baa laga laqbeynaa hadda marka aayadda fa imaa manan masderkaani marka maadaama imaadii oo tafsiilka keenaysay uu ka daba dhacay waxa weeyaan caamilkiisu hadda waa in la xadfaa waajib bay noqonayn wa imaa litafsiilin ka imaa manan tanuubu ku mihaaliyey ibnu malik caamiluhu yuxdafu xaysu cannaa caamilkiisa waa la gooyaa meel allaale meeshuu ka daahiro marka faimaa manan ay faimaa tamunuuna manan caamilkii tamunuuna waay waana waajibu lxadfi faimaa tamunuuna inaad galladaysanaysaan marka iyaga manan galladaysi aada galladaysanaysaan bacdu bacda shaddi adk adkayntaas ka gadaale markaad soo qabateen ood aada xirxirteen kadib inaad iska galladaysanaysaan ood iska daynaysaan waimaa fidaa'an waimaa tafduunahum inaad furanaysaan fidaa'an furasho inaad furanaysaan oo furashaduna macnaheedu waxay tahay dad idinka la idinka haysto inaad uga bedelanaysaan waana dhacday nabiga sal ly slam hal nin oo muslim oo laga haystay ayuu laba gaal ah ku bedeshay laba maxbuus oo gaalo ah ayuu gaaladii u celiyey halkii muslimka ahaa buu kasoo ceshtay waa maxaabiis kala bedelasho marka fidaa-antu waxaa kaley noqon kartaa in lacag laga qaado oo la yidhaha waa la idiin daynayaa maxaabiistiina intaa keena ayb xataa intii tadaca alxarbu sidaas yeela yani faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi ilaa goorma ayaa lala dagaalamayaa xataa intii tadaca alxarbu xarbadu ama dagaalku ay dhigayso awsaarahaa aaladaheeda iyo hubkeeda ama awsaarahaa culayskeeda ay dhigayso ay dejinayso xataa tadaca alxarbu awsaarahaa isticaara ku jirta oo waxaa laga wadaa un in allaale intii yani weligiinba sidaa yeela weligiinba oo waxay ka dhigan tahay maadaama yacni dagaalkii marnaba culayskiisa ama hubkiisa uunan dhigaynin inta uu kaafir iyo muslim adduunyadu ay joogaan ee jihaadkiina weligiis waa jiraa waaye macnuhu aayadda isticaarada isticaaro sidaas abaa ku jirta ayb aayaddan marka bacdi nnaas famfa imaa manan bacdu waimaa fidaa-an waxay u daliishadaan addoonsi wax la yidhaha ma jiray leeyihin islaamku maba qababa wax marka dagaal lagu soo qabtoo la addoonsanayo male lianna aayaddan ma sheegin manni iyo fidaa bis bay sheegtay saa darteed addoonnimada waa la ilqeynayaa bay leeyihiin waana laga waa la baabi-iyey bis waay sidaasna sax maaha aayaddan laba arin bay ka ayay sheegtay ta kalena waa ka aamustay bis addoonsi ma jira aayadda ma dhihin waa maskuut bis waa laga aamusay siirada nebiga sal ll slam iyo saxaabaduna waxay tilma waxaa laga qaatay in nebigu sal ll slam mararka qaarna uu addoomiyey qaarna uu dilay qaarna inuu markaa yacni furtay oo wax ku bedeshay kuwana inuu iskaba dhaafayba isagoo waxna ku bedelaninoo isaga gallad sheegtay marka siiradaa nebiga iyo ghasawaadkii nebiga iyo habdagaalkiisii iyo ayaa marka ka kale laga qaadanayaa oo tusaysa ayb dalika walow yashaau llahu lantasara minhum alamru arrinku dalika kaagaas waay walow haddii yashaau llahu alla uu dooni lahaa lantasara waa ka aargoosan lahaa minhum gaaladan xaggooda ayuu ka aargoosan lahaayo isagii baaba iskiis buu u halaagi lahaa ay lantaqama minhum waa ka aargoosan lahaa wala ahlakahum waa halaagi lahaa bilkhasfi inuu dhulka la gooyo ama in ama inuu maasheeyo ayuu ku halaagi lahaa allah subxaanahu wa tacaala yacnii idinka gacantiina maba lagu maba la idinku salladeenba hadduu alla dooni lahaa laakiin sidaa alle ma doonin oo idinkuu alla idinku salladay idinkana imtixaanay idin yihiin walaakin lagu noqoye amarakum bilqitaali allah wuxuu idin amray dagaal inaad dagaalantaan liyabluwa si uu u imtixaano bacdakum qaarkiin bibacdin qaarka kale oo ugu imtixaano mu'miniintii in gaalada lagu imtixaano waaladiina kuwii qutiluu la dilay qiraada haddii la aqriyo kuwii jihaadka lagu dilay waaladiina qaataluu haddii la yidhaha sida naaficii heyrkii akhriyeen waxay noqonay waaladiina kuwii qaataluu dagaalamay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuwii ku dagaalamay falan yudila falan yudila alla ma baabi'inayo acmaalahum acmaashoodii ma baabi'inayo sayahdiihim waa hanuunin doonaa alleh oo wuxuu ku hanuunin doonaa dariiqii jannada wayuslixu waa hagaajinaya waa hagaajinayaa baalahum xaaladooda ayuu hagaajinayaa wayudkhiluhum wuu gelinayaa aljannata jannadii buu gelinayaa carafahaa mucarifan xaal uu yahay midkii aqoonsiinayo lahum iyaga carafahaa ay mucarifan xaaladan saaxibulxaalkuna wayudkhiluda faacilka ku jira meeshaas marka laba tafsiir baa ku jirto sida loo garansiinayo mid waxay tahay waa de ilhaam ilaahay ku ilhaaminayo oo dadka ahlu jannada markay jannada galaan oo ay banaanka uga yacnii jannadii dhexdeeda ay ku wareegaan oo guryahoodii ay ka baxaan oo suuqyadii jannada iyo meelaha ay soo wareegaan gurigooda midkood wuxuu u aqoonsanayaa meeshii mansilkiisa iyo gurigiisa sida ay jumcada markay kasoo baxaan nin walbaa gurigiisa u yaqaanoo kale ahar sidaa ah ayaa soo arooray ayb oo wuxuu leeyahay ay bayana lahum wuxuu u caddeeyey manaasilahum fi ljannati xataa yahtaduu ilaa masaakinihim laa yukhdi'uuna maba gafayaan walaa yastadiluuna calayha axadan wax ay calaamad uga dhigdhiganayaanna ma jiraan cidna itus ma dhahayaan ayb sidii inay jannada weligood deganaayeen oo lagu dhex abuuray baad ma moodeysaa markii ilaahay jannada geliyo mansilkooda iyo dare meesha ay jannada ka gelayaan iyo gurigooda sidii gurigoodii adduunyo ay u yaqaaneen oo kale u aqoonsanayaan cid itus ma dhahayaan qowlu akhari almufasiriinna sidaas waay cataa wuxuu ka wariyey ibnu cabaas carafahaa lahum taas ay dayabahaa lahum waa u qurxiyey ayb carafahaa lahum waa u carfiyey waayo jannadiibuu u udgiyey alla subxaanahu watacaala min alcarfi wa huwa riixu tayiba waa carafta wanaagsan waay carafta annagaba aan dhahno ayb labadaa macnaa marka lagu macneeyey macno kalena waa iska jiraa oo carafahaa lahumta macnihii hore la socdo malag ayaa kaxaynaya markaasoo wuxuu tusayaa meeshii jannada iyo ay ku lahaayeen xoogaa laakiin tafsiirka horaa looga badan yahay kan yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tansuru llaha in tansuruu haddaad u gargaartaan allaha ay diin allahi ilaahay diinkiisa aada u gargaartaan yansurkum alla idiin gargaaree wayuthabbit ilaahay sugee aqdaamakum gomadihiina sugee waaladiina kuwii kafaruu kufriyeyna tacasuu kuwaa yacnii way kufeen fatacsan fatacasahum ullahu allah kufiyo tacsan kufitaan lahum iyaga ay kufaan wa adalla waana dhumiyey alle acmaalahum acmaashoodii buu dhumiyey alle dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay muxuu sidaa ku ahaadayna biannahum bisababi annahum iyagu karihuu waxay kahdeen maa wixii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa axbata waa tirtiray alle oo waa bur- waa- waa buriyey acmaalahum acmaashoodii buu buriyey oo hoobiyey yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina in tansuru llaha ilaahay haddaad u gargaartaan yani ada ilaahay diinkiisa aa u gargaartaan waa mudaaf baa qadaran waana la yska garanan waayo ilaahay cidna gargaar isaga ugama baahno oo cajzi ilaahay kuma sifaysnee diintii alle haddaad u gargaartaan waa ama rasuulkii alle yansurkum alle idiin gargaaraya calaa caduwikum buu idinkaga gargaarayaa wayuthabit ilaahay sugay oo adkeeyay aqdaamakum gomadihiina haddaad cadowgii la kulantaan cinda alqitaal ilaahay waa adkeynayaa gomadiina oo ma ka cararaysaan cadowgiina wa marka labaa la idinku abaal marinayaa in gomadihiina sugnaadaan iyo in aad markaa ood cadowgiina idnan ka cararin la idinkana guuleeyo taa marka laakiin shardi baa lagu xiray oo shardiga waxa uu yahay inaa ilaahay diintiisa u hiilisaan ood u gar- gargaartaan ood garab istaagtaan oo aydnan ka raadinin noloshiina wanaageeda in diinta la gara lacag la gacan bidixeeyo waqtigan hadda aan joogno waqti iska fidno badan oo iska noqdayoo qofkii wuxuuba ka raadinayaa nolol wanaagsan diintii inuu iska gacan bidixeeyo oo markaa ay la tahay haddii diintii uu ku ad adkaado ee uu qabsado adduun adduunya la-aana igu dhacaysuu leeyahay dhibaataa ii imaanayso ee dadkii meel la qofku meeluu galo uu weynayaa waxyaabahaas marka waa wasaawisu shaydaan hadday daacad kaa tahay ood ilaahay diintiisa aadan garab gacan bidixayn aadan garabkeeda ka bixin ood u taagan tahay intii tabartaa ah wixii tabartaa ka baxsan dee ilaahay maba kuugu kallifine intaa haddaad u taagan tahay ilaahay ballanqaadkiisa waa ku siinay marnaba nolol in laga raadiyo iyo khayr iyo wanaag iyo barwaaqo in diinta ilaahay la gacan bidixeeyo marnaba barwaaqo ee laga heli maayo ayb waa laga yaabaa markaa diinta ku dhegta in lagu imtixaano ayaamo laakiin inta waqtiga dambe walcaaqibatu litaqwa dadka alla kacabsiga u saaxiibka aba unbaa cirib dambeedka helaya asxaabtii waa la imtixaanay nebigii waa la imtixaanay sala allahu calayhi wasalam markii dambanaada waxay noqdeen amni iyo khayr iyo barwaaqay ku dambeeyeen hadday marka maalintii horeba ay iska tuuri lahaayeen ee ammaantan iyo khayrkan iyo maynan gaareen imtixaan unbaa adduunyada mar walba loo joogaa barwaaqaduna waa imtixaan iyo amniga baahida iyo colaaduna waa imtixaan oo wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun ayb wladiina marka muminiin sidaas baa lagu abaalmariyay kuwaan marka gomadahoodii la sugay gaaladiina maxaa ku dhacaya ayaga waa la kufinayaa waaladiina kuwii kafaruu kufriyey tacasuu way kufeen waay tacasuu marka waxaan ka dhigi rabnaa marka mubtadahan waladiinada maadaama ay ismiga mawsuul waa mubtada jumladan kafaruuna dabcan waa silatu lmawsuul laa maxala laha min alicraab mubtadahani marka khabar bau rabaa khabarkiisu wuxuu noqonayaa tacasuu waa lasoo qadaraa jumlada wa adalla acmaalahumna waxay ku cadfan tahay jumladaas lasoo qadaro khabarka ah fii maxalli rafcin khabar ka dhacayso fa tacsan lahumna waa habaar iyada jumlo oo habaar ah waa inca waa tacsan waa masder caamilku waa qadaran yahay waxaana marka yani cinda ducaa mubtadu sidaas oo kale masderka caamilkiisa waa la gooyaa fa bucdan lilqowmi aldaalimiin oo kale fa tacsan lahumna sidaas oo kale waayo marka waxay noqonaysaa fatacsan fatacasuu way kufeen tacsan kufitaan ha kufeene lahum iyaga ay kufaan kufitaan ay kufaan ha haleelo oo ha kufeen saasay ka dhigan tahay fatacsan lahum ha kufeen wa adalla wuu tirtiray alla waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodii buu baabi'iyey kuwa alle daalika kaagaasi al-amru arrinku daalika kaagaa lasoo sheegay waay kuwanna in la sugaayo kuwanna in la kufinayo arrintu sidaas waayo biannahum bisababi annahum iyaga kuwan gaalada maxaa loo kufiyey karihuu waxay kahdeen oy naceen maa ay ladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey bay naceen wixii ilaahay soo dejiyey ifka u naceen oo axkaamtii iyo diintii iyo ayay naceen ayb fa axbata alla waa tirtiray oo waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodiibuu hoobiyey ee markaa yacnii uu baabi'iyey qofku marka haddii uu wixii alla soo dejiyey ou naco ee nicitaankaas ama ha ahaado rumayn la-aan oo uu afkaba ka sheeganayo ama ha noqdo isagu inuu leeyahay afka ka leeyahay waa rumaysanahay qur-aanka haddana in qur-aanku uu wax xukumo inuu naco ee uu yidhaahdo waxaan axkaamtaan axkaam jowr oo ku jira waaye dadka haddii lagu maamulo yacni qallafsanaan iyo ad adayg iyo axkaam dadka dhibaato u keenaysa waaye hadduu sidaaba u nacayo wixii ilaahay soo dejiyey inay wax xukumaan iyaduna waa gaalnimo oo fa axbada acmaalahum acmaashoodii waa tirtirantay qofka camalkiisu ou hoobtay ou buray waa qof markaa yacni un gaal ah markaanayb dalika alamru arrinku dalika kaagaas weeyaan biannahum bisababi annahum iyaga karihuu inay naceen darteed baa sidaa loo yeelay maa wixii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa axbada waa hoobiyey alla waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodii buu baabi'iyey afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim damara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha afalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa fayanduruu ay fiiriyaan markaa kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablihim iyaga ka horeeyey muxuu noqday marka waa kan waa la fasirayaa damara allahu alla waa baabi'iyey calayhim iyaga korkooda ayuu ku baabi'iyey meeshii ay deganaayeen iyo yacnii wuu halaagay damara allahu alla waa halaagayo waa baabi'iyey calayhim korkooda walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday amhaaluhaa mahmahyooyinkooda ayay leeyihiin marka tusaalooyinkooday leeyihiin macnuhu waxay tahay qofkeeda gaal ah haddii gaalnimadiisii lagu halaagay oo gaalnimadii uu lagu halaagay kuwii hore kuwaana ay tilmaantii gaalnimada ay wataan ee marka maahmaahda iyo tusaalaha ay leeyihiin waa in iyagana la halaagayo dalika biana allaha alamru arrinku dalika kaagaas weeyaan biana allaha alle inuu yacni inuu yahay mowla ladiina kuwii kan u hiilinayo aamanuu rumeeyeen wa ana alkaafiriina gaaladuna laa mowlaa ku yacnii ilaaliyo oo iyaga maamulo oo u gargaaro u hiiliya lahum iyaga uma sugnaanin aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxay timid markii uxud qaswatu uxud waa kii yidhi abu sufyaan lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annagu cuzaa sanamka la yidhaahdaan leenahay idinkuna cuze ma haysataan markaabuu nebigu wuxuu yidhi u jawaaba markii hore abuu sufyaan wuxuu yidhi aawey moxamed aawey abu bakar aawey cumar cumar baa damcay inuu dhawaaqa markaasuu ka celiyey aamus markii laakiin ay timid lana alcuzaa walaa cuzaa lakum de marka uclu hubal hubalow sara mar oo yacni nolow oo sara adiga kor jir markii uu yidhi eede xaqii ilaahay meel looga dhacay ee lana alcuzaa walaa cuzaa lakum ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi u jawaaba markaan markaabuu wuxuu yidhi maxaan dhahnaa bay dhaheen markaasay saxaaba nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaan lana almowlaa walaa mowlaa lakum inagu waxaan leenahay alla noo gargaaro idinkuna ma lihidiin uclu hubalna waxaa looga jawaa waxuu uga jawaaba allahu aclaa waajal allah sarreyn badan oo weynin badan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya arrintu hadday towxiid ku tacalluqdo dheeldheel ma gasho mana la yacni waxa kale waa layska qarqarsan karaa laakiin towxiidku marka uu yimaado sida laysu garab istaagayo waa inay bannaanka uu muuqdo nebiga markii la yidhi aawey moxamed markuu yidhi abuu sufyaan iska aamusu yidhi markii tii alle ay timid in wax loo yacni wax laga sheego oo ilaahay xaqiisii la nuqsaamiyana nebigu hala hadluu yidhi maxaa laga aamusan yahay marka ayb aayaddan marka sidaas oo kale ayay tilmaamay marka dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya weeyaan muxuu arrintaa sidaa ay ku ahaanaysaa biana allaha alle mowla ladiina inuu yahay darteed kuwii yani kan u hiilinaya aamanuu rumeeyeen waana alkaafiriina wabiana alkaafiriina gaalada laa mawlaa ku u hiiliya lahum iyaga inayna lahayn in allaha yudkhilu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati janaatin tajri min taxtiha alanhaar in allaha alla yudkilu uu gelinaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu الصaalixaati acmaasha suusuuban sameeyey jannaatin buu gelinayaa jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa saraheeda hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan waaladiina kuwii kafaruu kufriyey yatamatacuuna way raaxaysanayaan waya'kuluuna way cunayaan kamaa sidii ta'kulu ay u cunayso alancaamu xooluhu siday u cunayaan waannaaru naartiina mahwan makaanu nagaadi weeyaan lahum iyagay u tahay marka yakuluuna kamaa yani yatamatacuuna ay fi dunyaa waay adduunyay ku raaxaysanayaan wayakuluuna kamaa taakulu lancaamuna ay laysa lahum himatun ilaa butuunuhum wa furuujuhum wax himad ah male ilaa calooshooda iyo furuujtooda bis unbaa himo u ah wahum laahuuna saahuuna camaa fii qadin waxa berri ka dambeeyana waa ka dhagala-yihiin waa kasii jeedaan waa ka dhoohan yihiin meeshaas marka waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaamu xaqiiqdaas qur-aanku oo uga waramaya gaalada ayay ku sifaysan yihiin fii kulli casrin oo ay joogaan oo waxa uu ka fakarayaa waxay tahay wixii uu cuni lahaa iyo sidau u raaxaysan lahaa shahawaadkiisa u gudan lahaa bes amaa wixii loo abuuray inuu saacad siiyo ma leh walidaalika nolosha gaalada haddaad fiiriso cibro aad iyo aada u weyn baad ka qaadanaysaa oo nin waxaad arkaysaa adduunyadii shaqo dhib badan ayuu ka shaqeeyaa shaqadaas waxaa ku kalifay waxay tahay shahwadiisuu rabaa si uu shahwadiisii u helo waa inuu wax soo helo uu shaqeeyo horta dhinaca marka waa hamiga uu u shaqaynayo waa shaqaynayaa shaqadaa uu shaqaynayo inuu markaa farjigiisa shahwada shahwat lfarji iyo shahwat lbaطni inuu ku guto u shaqeeyaa sanadkii markii la gaarana shan iyo afartan maalmood ama bil ayuu fasax aadayaa fasaxaasna waxa ay tahay tumasho xageed aadaysaa haddii la yidhaha meel xeeb leh oon kusoo damaashaado oo waxaan rabaa aan kusoo sameeyo ku raaxaystaan bishaa ku dhammaynaa buu leeyahay ee marka uu shaqada ku jira lafteedana maalmaha yarkaa uu fasaxa yahayna wuxuu ku mashquulsan yahay sida uu adduunyada murugteeda isku ilowsiin lahaa oo marka waxaa weeyaan koox banooni dheeshuu taageeraa ciyaartaa unbuu fiirsanayaa mar walbo hal waxaa laga yaabaa inuu ku taxan yahay hal kanaal uu fiirsado hal xisbi inuu u tacasubo oo codkiisa iyo hadday cod iyo waxaa yimaadaan inuu siiyo waxa uu u nool yahay laguma karo daqiiqad hal saac kaalayo faker waxa alla kuu abuuray bal ka faker ma lagu karo cibraa marka qofka uga sooma taas ayb walidaalika adduunyada waxay u necban yihiin qof marka yidhaahdo waa la dhimanayaa dhimashada kadib nololaa jirto ciqaab baa imaan karo naciim ayaa imaanayo qof waxaa yidhaahday u necban yihiin geeridana way is-ilowsiiyaan si qaab darro oo cashwaa-i ah ayay geerida isku ilowsiiyaan xataa markay meyd sagootinayaan waxaad moodaysaa waa la sharaxaa meydka adduunyo iyo dhaldhalaal iyo qurux si aan loo marnaba aan yacni loogu arkin qofkani uunan isu dhihin war ninkan aada taqaanay waa kaa meeshaa ku duuduuban ku dhex jiro waa kaas godkaas la dhigayo ciidda dhinaca loo dhigayo waxaasoo dhan marka waa iska iloobayaa wuxuuna ku iloobayaa waxa ay tahay in yacni maryo inta lagu xardho oo ubax la dul saaro oo qabrigii nalal lagu xiro magaciisa lagu dhigo sawirkiisa lagu dhajiyo qubuurihiina meel lagu cibro qaata ma ahan qubuurihii gaalada markay meyd wadaanna hab loogu cibro qaadan karo uma wadaan markay nool yihiinna waxbaa dhintay waaba necban yihiin inay maqlaan qofkaasi marka sidee marka nolol miyaynan ahayn noloshiisa marka waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaamu way cunayaan sida xooluhu ay wax u cunaan tafsiir kale isagu wuxuu leeyahay mu'minku adduunyada markuu joogo waa sahay qaataa ayb munaafiquna waa isqurqurxiyaa beenbeen gaalkuna yatamatac wixiisoo dhan raaxay ku dhammaadaan ayb sidaana waa loo macneeyaa wannaaru naartiina mahwan makaanu nagaasho weeyaan lahum iyagay u tahay waka-ayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa hiya qaryaduba hiya iyaduba ashaddu darnaan badan quwatan xagga xooga min qaryatika adiga qaryadaada ka xoog badan oo kaga darnaan badan xagga quwada allatii qaryadaada oo akhrajadka kusoo bixisay adiga ahlaknaahum aan halaagnay badanaa falaa naasira ku u hiiliyaa lahum iyaga uunan u sugnaanin badanaa ayb wakaayin min qaryatin hiya ashaddu quwatan min qaryatika wixii dhanba waxaa laga dhigay qaryo waxaa loo jeedaana waa qaryada dadka ku nool wakaayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo hiya iyaduba ashaddu darnaan badan quwatan xagga xooga darnaan badan min qaryatika ka darnaan badan ka darnaan badan oo ka adayg badan ay min ahli qaryatika way dadka adiga kula degan qaryadaada degana allatii qaryada oo akhrajadka adiga ku saartay waa reer maka waay le reer maka nebigu waa saareen ayb kuwaas oo qaryadaa oo ahlaknaahum aan halaagnay badana fiiri marka ahlaknaa hum damiirkii hum ayaa laga dhigay ahlaknaa haa lama dhihin qaryadii si loogu celiyo waayo marka qaryada la leeyahayba dadkaa loo jeedaa ee hadda derbiyada iyo guryaha looma jeedo falaa naasira wax uhiiliyaa ku uhiiliyaa lahum iyaga uunan u sugnaanin badana maka marka dee nebigu waa laga bixiyey waa kii ka baxay oo godkii qaarisowr galay oo markii dambena madiine uga baxay qaryadaa marka qoladaa adiga ku bixisay kuwa ka daran ka xoog badan oon halaagnay badana may kuwaana qaataan afaman kaana afaman axad kaana ahaaday huwa isaguba calaa bayinatin xujacad korkeeda ahaaday min rabbihi bayinada oo min xujadaa oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay kaman miyuu la tooyahay axad zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu-u camalihi camalkiisii xumaa loo qurxiyey watabacuu raaceen ahwaa'ahum ahwaadoodiina raaceen oo waxay naftoodu jeceshahay iska dabagalay labadaa qolo isku mid miya gaalkuna hawadiisuu raacayaa muuminkiina yaqiin iyo bayinuu ku taagan yahay afaman ruux kaana ahaaday huwa isaguba calaa bayinatin yaqiin iyo xujacad korkeeda ahaaday bayinada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay dusheeda ahaaday kaman miyuu la mid yahay ruux zuyina lahu loo qurxiyey isaga suu-u camalihi camalkiisii xumaa loo qurxiyey oo markaa inuu sanam caabudo dhagax intuu qoro oo markuu isaga qoro dhagaxa ka gadaale uu caabudo timir inuu caabudo markuu gaajoodana inuu cuno ruux noocaas oo kale ah oo loo qurxiyey acmaashiisii xumaa iyo mid xujacad yaqiin ku taaganoo towxiidka rabbi ile waa yaqiine isku mid miyaa labadaa qolo waa maya isku mid ma aha watabacuu raaceen ahwaahum ahwaadoodii iska dabagalay mhalu ljannati alatii wucida lmuttaquuna fiiha anhaaru min maain gayri aasin fii maa yutlaa waxaa la aqrinaayo calaykum idinka korkiina lagu aqrinaayo dhexdooda mathaluljannati jannadii tilmaanteedii ayaa ah waxaa laydinku dul aqrinaya jannadii tilmaanteeda ah marka siiba weyhi sidaasuu qadarayaa fii maa yutlaa calaykum khabaruu qadarama waxaa la idinku dul aqrinaya waxaa ka mid ah mathaluljannati jannadii tilmaanteedii baa ka mid ah allatii jannada oo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwii ilaahay ka cabsanayay loo yaboohay fiihaa jannadaa dhexdeeda waxaa ah anhaarun wabiyaalo wabiyaalka oo min maa-in biyo ka ahaaday biyo ah biyaha oo gayri aasinin kuwa doorsoomay aan ahayn ay gayri mutagayirin iyo wa anhaarun wabiyaalo ayaa ah wabiyaalka oo min labanin caano ka ahaaday caanaha oo lam yatagayar aan doorsoomin dacmuhu dhadhankiisa aanooaynan doorsoomin isbedelin yacnii caanihii waa webi meeshay iskaga jiraan marna ma doorsoomayaan dhadhankooda caanahana adduunyada waa isbedelayaan iyo wa anhaarun webiyaalo ayaa dheyani ayaa ah jannaadka dhexdooda min khamrin khamre ah webiyaalka oo min khamrin ka ahaadeen khamrada oo ladatin ladiidatin aada u macaan lishaaribiina kuwa cabaayo u macaan iyo wa anhaarun webiyaalo ayaa dhexdeeda ah min casalin malab ka ahaaday malabka oo musafan la saafigareeyey oo qashin iyo barax lagalaga saafigareeyey walahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggiisa ayay ku leeyihiin miro kastaa waxbay kaga leeyihiin oo laga siinayaa iyo wamaqfiratun dembi dhaaf ayay leeyihiin dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday ayb kaman huwa khaalidun akaman ruuxa sidaa jannadaa ku dhex jiro kaman miyuu la mid yahay akaman huwa miyuu la mid yahay midkaasi ruux huwa isaguba khaalidun mid ku waarayo ah fi naari naarta dhexdeeda ku ku waarayo miyuu la mid yahay kaasi wasuquu oo la waraabiyey maa-an biyo la waraabiyey biyaha oo xamiiman aada u kulul faqadaca uu googooyey biyuhu markaa amcaa'ahum mandhiciradooda ay googooyeen yani ruux markaa afartan noocee webi jannaadka iskaga dhex jiro oo iskaga raaxaysanayo iyo ma waxaa isku mid ah kaman ruuxuwa isaguba khaalidun ku waaraya ah fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo qof naartii lagu waariyey niyad jab intuu ka qabo naarti iyada waa cadaab marka qofka u galo haddana marka la yidhaha waad ku waaraysaa waa niyad jab kale ruux marka saa niyaddii uga jabtay oo cadaabkaa ku jiro iyo kii aan soo sheegnay afartii noocee webiyada jannada ku jiray miyaa isku mid ah wasuquul la waraabiyey maa-an biyo lagayacni laga waraabiyey biyaha oo xamiiman aada u kulayl badan faqadaca biyaha kulul ou googooyey amcaa'ahum mandhiciradooda ou googooyey oo markay biyihii cabaan mandhicirkii bay dhigayaan marka intay ka dhex dusaan ayb hadihi jahannamu alatii yukadibu biha almujrimuun yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aan naar iyo biyo kulul ayay saa ugu dul wareegayaan marka aada u kulul oo kuleylkeeda uu meeshii ugu dambeysay uu joogo labadaa qolo marka isku mid miyaa marka labadaa qolo isku mid ma ahan xagga thawaabta acmaashoodan adduunyada marka la joogo isku mid ahayn marka camalkii in la hagaajiyo waay marka wa minhum man yastamicu ilayka wa minhum gaaladii waxaa ka mid a amaba munaafiqiintii man ayaa ka mid ah yastamicu dhegaysanayo ilayka adiga yacni xaggaaga dhegaysanayo oo adiga ku dhegaysanayo xataa idaa goortii kharajuu ay baxeen min cindika adiga agtaada ay ka baxaan qaaluu waxay dhahayaan liladiina kuwii waxay ku dhahayaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey maadaa maxaybuu qaala yidhi muxamed aanifan goor dhoweyd muxuu lahaa ulaa-ika kuwaada aladiina kuwii weeyaan dabaca allaahu alla uu daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda uu daboolay watabacuu raaceen ahwaa'ahum ahwaadoodii bay raaceen wa minhum gaaladii man ayaa ka mid ah ama munaafiqiintii yastamicu ilayka adiga ku dhegaysanayo xataa idaa markii kharajuu ayb marka gaaladan marka kufaartii waxaa ka mid a kuwa adiga ku dhegdhegaysanayo oo haddana aan iskaa tusaynin ayb yastamicuuna qowlaka adiga warkaagay dhagaysanayaan mana waana fududaysanayaan xataa idaa goortii kharajuu ay baxeen min cindika adiga agtaada ay ka baxaan qaaluu waxay dhahayaan liladiina kuwii uutul cilma cilmigii la siiyey waxay ku yidhaahdeen xataa idaa goortii kharajuu ay baxeen min cindika agtaada ay ka baxeen qaaluu waxay yidhaahdeen liladiina kuwii ku yidhaahdeen uutuu la siiyey alcilma waa saxaabadii aayadan marka saxaabada fadli baa ugu sugan waayo uutul cilma in cilmi la siiyo ilaahay qiray tilmaamay subxaanahu watacaala marka kuwii cilmiga la siiyey saxaabadii abay waxay ku leeyihiin maadaa maxaybow qaala yidhi moxamed aanifan goor dhoweyd muxuu yidhi waaba joogeen waana maqlaayeen hadalkan maxay ka wadaan marka maadaa qaala aanifan laba tafsiir baa ku jirto calaa sabiili listihzaa inay u leeyihiin jaas jaas iyo inay kuwaan tusaan ayagu inaynan dhagaysanaynin laabtoodu inaynan xagga nebiga u duleelin warkiisuna inuunan qiimo lalahayn bay rabaan inay tusaan markaasay waxay leeyiin muxuu sheegayay mar dhoweyd muxuu ka hadlayay saasay dhahayaan markaa waxay rabaan annagu ma joogin inay dhahaan haddaan joognayna wax macnaa nooguma fadhiyo sidaas bay rabaan marka saxaabada inay qalbigooda geliyaan macnaha labaadna in la yidhaha cadamu fiqhihim wa tafahumihim limaada qaala aanifan annagu waa dhegaysanayna warkiisa ma aanan fahmine bal muxuu ka hadlayay sidaa inay ka wadaan labadan qofku marka uu istihzaa iyo yacnii inuu sameeyo uu rabo ee ama uu istiqnaa qofkan xikmadiisa iyo cilmigiisa waa ka maarmaa marka uu rabo inuu yiraahdo qofkaasna inuu duro uu rabo ayuu ereygan ayaa la isticmaalaa maada qaala aanifan waana jahli iyo iyo sukriye inteeda la eg inay nebigii sala allahu calayhi waali wasalam ay yidhaahdaan muxuu ka hadlaayay goor dhoweyd meesha waa ka hadlaayee muxuu sheegaaye kaanamaa marka waa jees-jees iyo istihzaa cilmiga nebiga laftiisa laga dhaxlay ama xadiidka nebiga sal ll salam iyo haddii iyada lafteeda qofka uu sidaa ugu jees-jeesana ma fiicnan oo iyadoo tanoo kale unbay gelaysaan oo dad iyagana waxaa jiro xadiidka nebiga iyo tafsiirka qur-aanka iyo cilmiga sharciga una wax weyn la ahayn oo markaa qofkii wax dhagaysanayay markuu arko banaanada iyo uu ku arko maxaa la sheegayay inuu yira meeshan maxaa laga sheegayey maxaa kitaab yacni maxaa laga sheegayay meeshan muxuu lahaa hebel iyo sidaas oo kale yacni goor dhoweyd meeshan maxaa laga lahaa iyo waxyaabaha sidaas oo kale markay tahay waa istihzaa iyo jees-jees ee dee qof un jaahila bayna ka timaadaa badanaan waayo qofku haddii in uu jahligiisa laftiisa hadduu og yahay intuu fariisto ayuu dhageystaa oo wixii xikmada iyo khayra kala baxaa wixii kalena aan markaada anfacaynina waa iska daayaan laakiin inuu markaa cilmina fariisanin jees-jeesna uu ku darsado si uu dadka u tuso aniga hebel waa ka maarmaa oo aqoon ugama baa cidna aqoon ugama baahni si uu u yidhaahdo sifaa dhuxuu waay suurat lbaqarana waxaan kusoo marnay waqaaluu quluubunaa gulfun yahuuddu waxay yidhaha annagu qalbigeenna waa daboolanya cilmiyaa ka buuxo moxamed waxa uu ka hadlaayo waaba ka maaranaa waxba ugama baahnin waaladiina kuwii ihtadow hanuunay zaadahum rabbi waa u kordhiyey hudan hanuun buu u kordhiyey wa aataahum wuxuu siiyey taqwaahum alla kacabsigoodana waa waafajiyo waa ku ilhaamiyey ayb muuminiintiina marka hanuun buu alla ugu daray cilmigii ay dhageysteen hanuunkii ay u qasdeen hanuun buu rabbi ugu daray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa camalka saalixa ah hamaradiisa waxaa ka mida in uu camal saalixa kale uu dhalo macaasida iyo xumaantuna xumaan ayaa ka dhalato falamaa zaaquu asaaqa allahu quluubahum markay xaqa ka qalloocdeen ilaahay quluubtoodii buu leexiyey hanuunka hadda markay la imaadeen waladiina htadow zaadahum hudan hanuun buu rabbi u siyaadiyey marka daacada aada samaynayso ogow marka khayr baa kaaga kordhayo wa aataahum wuxuu siiyey rabbi taqwaahum alla kacabsigoodiina waa waafajiyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi